bismillahi raxmaan raxiim daanduley waa maadsantahay walaal waxa weeye maantay afar iyo tobankii bishii sagaalaad laba kun iyo lix iyo toban baa maxkamadda darajada koowaad ciidamada qalabka shiya shanta gobol iyo dambiyada culus waxay sii daysay xuruudeed u soo celisay lix dhalinyaro ah oo afar iyo tobankii bishii afraad laba kun iyo lix iyo toban laga soo qabtay guri ka mid a iyagoo ku wada jira lixdooduba guri ka mid a magaalada boosaaso lixdaas wiil waxaa lagu soo eedeeyey inay kamid yihiin ururka al-shabaab argagixisada ah dadka nabadiidka ah adigu waa xiraayeen shan bilood bay xiraayeen maxkamadda maanta waa la keenay hadda ka hor waa keenay dhowr jeer baan dhegeysanay garmaqalkooda si caadiga ah oo baraseedka a marinay markii maxkamaddu ay ku qanci weyday waxna lagu waayey wax maraga iyo wax caddeyn iyo wax qiraal ah maxkamaddu xorriyadeeda way soo celisay dhammaantood lixdii waa gartay ma jiraan wax xukunaa oo maxkamaddu ay fuliso hadda waxaa jira xukun kale oo imaan kartay maxkamaddu ay riday nin la yidhaahdo cabdi maxamed axmed saalax oo labiiyo tobankii bishii sagaalaad maalintii ciidda ahayd wuxuu kasoo dejiyey dekada boosaasood lix baastooladood oo dhabanaxas iyo makaaro kuwa biljanta ah ninkaasi wuxuu kusoo qariyey xalwad buu soo qaaday salkuu soo geliyey wuxuu lasoo dhaafay ciidankii dekada goobta dhex mariyey baa ciidankii jadbanjeeda iyo baaritaanka wadi baa qabtay xalwad baan sidaa buu yidhi maali maadaama yoomi ciid tahay xaafadeedii waxaasaan geysanayaa adugu baaristii waxaa laga helay lix baastooladood oo hoos ku jira lixdii baastooladood maxkamadda annaga waa noo yaray oo utagnay baraseskaan soo mariyey waa isagaana sitay oo waa wax labaatan sano ayayna maxkamadda ku xukuntay maanta labaatan sano aysan ku xukuntay lixdii baastooladoodna maxkamaddu waxay uxukuntay dowladda puntland hubka kan waxay maxkamaddu uxukuntay ciidan dowladda puntland iyo in la siiyo ciidanka biriiska ah oo hubkaas ma habeen iyo maalinba soo jeeda khatarta amniga puntland ka ilaalinaya in dallacsiin iyo hubba iyaga bremiya loo siiyo iyaguna ku shaqeeyaanin marka hadii tahay hadday hub tahay haddii ay tahay wixii adigu lagu fulinayo amni xumo oo lagu gacanta ay ku guulaystaan ciidanku si ay ugu dhiiradaaniin shaqadooda ugu noqoto kalsoonina ugu noqoto dalkooda dalkooda in ugu shaqeynayaanin hubka ma mamnuuca waxaan maqlaa inay jiraan dad iibiyo hubka hubku mamnuuc weeye bitla hubku mamnuuc buu ka yahay deersoolku mamnuuc buu ka yahay waxyaaba badan oo mamnuuca baa jira meel lagu kala iibiyo oo shan tiraal ahoo suuqaana ma jiro dekadana mamnuuc buu ka yahay iyo airboorada inuu kasoo dego adigu wixii ay xeebahaasi meelay ka deganayn taas nooma tal laakiin inay dekada hub kasoo dego inuu airboorada kasoo dego in magaalooyinka puntland hubka lagu kala iibiyo waa xaaraam weeye mamnuuc maxkamad ku taala garowe ayaa hore afartan iyo saddex qof dil ugu xukuntay maxaa iyaga nooga sheegi karaysaa xukunkoodaasi iyo halkii ay ku dambeeyeen afartan iyo saddexdaas maxkamadda dil bay ku xukuntay darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida dambeeya culus faraceeda garowe baa dil ku xukumay racfaan bay ka qaateen xukunkii kama dambaysta ahaayo racfaanka baa u dhiman waxay ku jiraan xabsiyada puntland waana xukunka kama dambaysta goobta ku dhacana fulin baa ka dambaysa fulintana waa lagu fulinayaa insha allah si ay ugu quus qaataan in iyaga iyo kuwa lamiska ah oo u hanqal taagaya in ay dalka nabadda ama soomaaliya meel kastoo ay joogto ay ama xamar ha ahaato ama kismaayo ha ahaato ama baydhabo ha ahaato ama hargeysa ha ahaato ama garowe ha ahaatee dadka isku dayaya inay dad dalka ay gubaaniin soomaaliya in iyagana gacan bir ah lagu qabto marka sideetan sagaashan iyo sideeddii bay kamid ahaayeen lagu qabtay garmaal iyo suud iyo garaca xabsida puntland bayna ku xigayihin daaswey